barnaamij kalaa jira asagana insha allah oo la qaban doono khamiis soo socoto faafaahinta insha allah waxaan maarkin oo noo sheegi doono walaalkeen macalin
haddana waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey macalin warfa oo faahfaahin dheer ka bixiyey ama inoo sharaxi doona sababta ay soomaalida boston u banaanbaxayaan khamiista inagu soo aadan ee bisha december ay tahay tobanka waa maalinta khamiisnimada banaanbaxan oo ay soo qabanqaabiyeen macalimiinta iyo ardayda magaalada boston iyagoo uga gilgilanaya weerarka qaawan ee ururka hubaysan ee al-shabaab ku soo qaadeen macalimiinta iyo ardayda soomaaliyeed macalin warfa oo inoo faahfaahinaya shirka ama banaanbaxaa dhici doona magaalada bostonna waxa uu yidhi
habeen wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa waxoogaa waxaan doonaynay inaan magaranaysaa inoo warbixin haddaan nahay community mxuaha memberska oo ku saabsan arrintii ka dhacday muqdisho maalintii dawatee khamiistii ee ahayd in ay ku dhinteen arday iyo macalimiin iyo takhaatiir profesoro ay ku dhinteen magaalada muqdisho iyadii oo markaa nin isqarxinaya oo qarxiyey wax dhaqan inoo ahaa ma aha wax awal waa jeci dhiireen masiibooyinku laakiin tani waxay ahayd mid u gaara ardayda iyo macalimiinta iyo takhaatiirta dadka dadka wax u tara marka arrimaha dhaca ee dhibaatooyinka noocaasa waxaa la qaatay inaan cambaarayno usno adduunweynaha inaanu raalli ka ahayn waxa weeye adduunweyne wuxuu ku soo joogsanayaa markaad adiguna dhinacaaga ka sheegto waxaad aaminsan tahay ama waxaad qabto marka reer boston waxay doonayaan inay tusaan adduunweynaha waxaa ka dhacay caruurtaa lalaayay inaanan raalli ka ahayn laba nidaam baa jira inaad media ala hadasho jaraa'idka ku qorto internetka ku qorto iyo in aad bannaan baxdo oo dowladda tusto iyo jaraa'idka labadaba waa la samayn karaa labadana waan samaynaynaa markaa dadka soo qaban qaabiya ee arrinta nagala hadli doona ee muxuu ahaa halkanay wada fadhiyaan cabdiraxmaan istaag cabdiraxmaan qasiisi waxaa jooga armaajo zinda ya waxaa jooga naasir guddigii maanta dowlto iska arkay in arrintan soomaalida gaarsiiyaan aniguna markaanu afkooda ku hadlaya waxaan ii sheegayaa khamiista koob iyo tobankee barka ilaa labada ayaan banaanbax ka samaynaynaa haddii aan helo ogolaashaha waxaana ka soo shaqaynayaa cabdinaasir oo u shaqeeya sitiga iyo armaajo ayaa kasoo shaqaynaya ogolaashaha inaan samayn karno waxaa markaan isdiinta ogaano waan soo wargelinaynaa marka haddaad fas haddii aad shaqaynaysana fasax soo qaado haddaad guriga jooga joogtana kaalay arday haddaad tahayna soo fasax qaado qofka waa in kow iyo tobanka aroornimo iyo barka ilaa labada aan city hoolka hortiisa ku kulannaa oon u muujinaa adduweynaha inaanu jeclayn inaan ubadka la laayo in ardayda la laayo in macalimiinta la laayo in dhakhaatiirta la laayo dadka bulshada u shaqeeya in la laayo ma ogoli markaa saasaan kusoo xiriya hadalka waana khamiisan koob iyo tobanka iyo barka amase shan saac iyo bar aroornimobasida u yaqaano arrintani waa arrin muhiima oo ma aha in loo kala haro sidaa iyo wanaasantii dhegeysta
haddaba khamiista iyo wixii ka dambeeya hamoogaanin ceegaag oo si aada u kafargarayn doonta ama usoo tebin doonta wixii banaanbaxa soomaalidu kala kulmaan